أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka waxaan toddobaadkan ku falanqaynaynaa weeraradii waaweynaa ee doraad ka kala dhacay ceelsaliini qoryooley iyo lafoole kuwaas oo ku dhowaad siddeetan askari looga dilay dowladda federaalka gaadiidna looga gubay kuwo kalena looga furtay barnaamijka waxaa marti noogu ah sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyo sheekh cabdulilaah oo labaduba ka mid a culammada soomaaliyeed iyadoo sidoo kale dhegaystayaashan ay aragtidooda ka soo dhiiban doonaan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha طال ليل الأنيق دمعكم في العيون
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inta aan u gudagelin falanqaynta waxaan idinsoo qadimaynaa warbixin aynu ka diyaarinay saddexdii weerar ee doraad ka kala dhacay ceelsaniini qoryooley iyo lafoole waxaana soo jeedinaya waryaheenna cabdisamed dagaaladan oo isugu jira weeraro cagmarin ah iyo sidoo kale weeraro jidgal ah ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad siddeetan askari oo ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ka horumarno dagaalka koowaad waxa uu ka dhacay deegaanka elsaliin ee duleedka magaalada marko dagaalkanna xasmin ahaa ayaa waxaa lagu dilay afartan iyo kow askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyadoona sidoo kale tobanaan askari lagu dhaawacay mujaahidiinta dagaalkaas oo ay ku bilaabeen camaliyad istishaadi ah waxay kusoo furteen laba gaari oo nuuca dagaalka ah iyagoona sidoo kale ku gubay afar gaari oo ka mida gawaaridii yaalay xirada anaga xoola dhaqataan ahaa meeshaan deganaa waxaan deganaa fidcarooti iyo ceersaliin meel u dhexeys gobaadulug meel ilaada deganaa gobaadulug askar badanaa laga dili askar badanaa laga dili askar meesha waxa waaye askarta dawladda hanuun bay meesha maaragtay ku dhammaadeen nimankaa wadaadadana ayagana meesha ayagoo maaragtay oo marmaraayo oo baabuurtood wataana meesha noo soo maray anaga wixii gaari ma sheegi karno laakiin nimankaan askarta hanuunba dhaawac badan oo agtaay marayaankii waa jiraan dhaawaca dhaawac badan oo agtaay ay marsiiyeen ma tagtay xerada markii dagaalka uu dhacay kadib maay ma xeelad ma loo dhawaan karan meel dagaal iska socdas aawin anag ma dhawaano ba allahaynaa ka alle eh lama aysan kulmin wax gurmad ah uga yimid dhanka dowladda federaalka xaaladdu markay halkaas marayso wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu amray inay gargaar deg deg ah u fidiso ciidamadaas lagu soo afjaray xerada ceel saliini ciidamadan oo kasoo dhaqaaqay magaalada muqdisho ayaa markii ay soo gaareen deegaanka lafoole waxa ay la kulmeen weerar jidgal ah uga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo markii horeba ka warqabay bixitaankooda dagaal waqti dheer socday kadib waxaa kamiinkaasi lagu dilay soddon iyo laba askari waxaana sidoo kale mujaahidiinta dagaalkaas ay ku dhaawaceen taliyihii guutada lixaad iyo saraakiil kale iyagoona sidoo kale ku gubay laba gaari oo ay wateen kolonyadii isku daysay inay u gurmado deegaanka ceel saliini dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal xooggan ku qaadeen degmada qoryooley ee shabeellaha hoose halkaas oo ay ku weerareen ciidamada shisheeye ee yuganda iyo sidoo kale kuwa soomaalida ah ay ku wehelinaya iyadoona mujaahidiinta ay xaqiijiyeen inay ka tallaabsadeen amaba indhahooda ay saareen shan askari oo meedad ah kuwaasoo ka tirsanaa ciidamada soomaalida ah ee la shaqaysa shisheeyaha waxaana mujaahidiinta ay gudaha u galeen degmada qoryooley iyagoona saraakiil ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay magaalada dadweynaha kula hadleen maamulka degmada qoryooley ee shabeellaha hoose ee dowladda federaalka oo ka hadlaya dagaalkan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda khasaare lagu gaarsiiyey islamarkaana ay dayacaad ku samaysay dowladda federaalka oo aysan usoo gurmadin gudoomiye ku-xigeenka dowladda federaalka ah u qaabilsan degmada qoryooley oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ciidamadooda ay kala bixi doonaan haddii aysan dowladda federaalka wax gurmad ah usoo fiidin ciidamadan waxaan fariin ugu dirayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha xoog ciidankaas haddii la qalabeen waayo xaquuq la siin waayo waa kasoo bixinaynaa anaga magaalada ka qabsat shabaab weeraradan oo idil islamarkaana jab xoogan dhabarka looga riday dowladda federaalka ayaa waxay imaanayaan iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayar maareye ay sheegeen labadooduba inay haystaan ciidamo xoogan islamarkaana iska difaaci kara mujaahidiinta al-shabaab aynu ka hormarno farmaajo xaqiiqatan cadowga aan la dagaalayno horta waa cadow argagixi argagixisa ama terrorist ah terrorist ah ma aha cadow aad arkayso meesha uu fadhiyo ama aad wajahayso ama kusoo weerarayo toos kusoo weerarayo ama aad weerarayso oo meel ku ogtahay maaha waa cadow dhuumaalaysanaya oo dadka ku dhex jira xaqiiqatan waxaan ku guulaysanay in iska horimaad aysan dhicin ay uga hor yimaadaan ciidankeenna geesiyaasha ah sidoo kale maxamed cabdi xayar maaraye wasiirka warfaafinta ayaa isna wuxuu sheegayaa in ciidamadoodu ay yihiin kuwo xogan islamarkaana awood u leh inay iska difaacaan askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana waxaan qirayaa maanta in soomaaliya ay leedahay ciidan xooggan oo ka adag shabaab oo militariga oo kale awood u leh inuu qaranka soomaaliyeed difaaco ciidamada booliiska sidaasoo kale inay amniga gudaha wax ka qabtaan maanta ciidamadayadu waxay awood u leeyihiin inay ka adkaadaan shabaab oo shabaab aan wajihi karinin marka wax weyn baanu amniga ka qabana dagaaladan dowladda federaalka ah looga dilay ku dhowaad siddeetanka askari ayaa waxay kuu soo aadayaan iyadoo dhowaan warbaahinta maraykanka ay daabaceen warbixino dheere oo ay uga hadlayaan nuglaanta ciidamada dowladda federaalka ah kuwaas oo ku sheegay ciidamada dowladda federaalka inay yihiin ciidamo nugul weerarada iyo howlgallada xarkada mujaahidiinta al-shabaab intaa aynu ku dhaafno warbixinta iminkana waxaan toos u gudagelaynaa lafagurka barnaamijka diiradda jimcaha waxaana soo dhoweynayaa martida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horreyn waxaan siinayaa sheekh cabdulilaah maxaad ku qiimaynaysaa saddexdii dhacdo ee arbacadii lasoo dhaafay ka kala dhacay ceelsaliini qoryooley iyo lafoole بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، horta waxaa meesha ka dhacay wuxuu ahaa ama ee, meesha waxaa ku dagaalamay jundigii ilaahay iyo jundigii taaquudkaas ku helay Ee, sida ilaahay noo ballan qaadinaya guusha wuxuu siiyey jundigii ilaahay ayaa guusha raacday jab iyo halaagna wuxuu raacay aan laga soo kaban nimankii taaquudka u shaqaynayey ee dabadhilifka u ahaa nimanka maaragtay gaalada dalka kusoo duulay haddii laga eego manaxya caskariya laga eego iyo khasaaraha dhacay waxaa weeye xagga muslimiinta waxaa weeye guul aada u weyn oo ilaahay muslimiinta usoo hooyey gaalada xaggeeda haddii looga eego iyo gaal raacyadana waa jab aan laga soo kaban oo dhabarka ay kaga jabeen Ee, meesha ay maaragtay ay kaga dhimaatay wax siddeetan cunsur ama siddeetan caskari oo ciidamadooda kamid ay ku waayeen saacado kooban xeryaha qaarkoodna wixii yaalay hub iyo saanadaha iyo saadahaaba maaragtay gacanta muslimiinta ay kusoo dhaceen gaadiidna laga gubay badan qaarna laga soo furtay waa jab runtii dee haddii gaalo kulle jabkeeda ma qaranayso laakiin waxaa weeye waa jab muuqda oo cidna ka qarsoonayn Ee, dee ilaahay baana noo ballan qaadin nimanka maaragtay inay maalkooda iyo juhudkoodaba ku bixinayaan inay jidka ilaahay dadka ka xidhaan ama ka joojiyaan islamarkaana ay khasaare kala kulmayaan waxna guulina ayan ka gaadhayn dambayntiina ay ku dambayn doonaan ilaa jahanama wa bi'isa almasiir ilahay baa hore inoogu sheegay marka hadda waxaan odhan karaa waxaa weeye قد قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار marka jundigii ilaah baa isagoo waxaynu odhan karaa ee, meesha cibrada kale ku jirta waxaa weeye in maaragtay waxa lagu guulaystay ama ilaahay guusha muslimiinta ku siiyey xagga tirada cadadkana maaha hubka iyo saanadana maaha ee waxaa weeye waxaa weeye id- waxa la yihahdo iraada alqitaaliya hadafka loo dagaalamayo iyo ayaa kala duwan nimanka muslimiinta dagaalamaya waxay u dagaalamayaan inay kelmadda ilaahay kor noqoto ayay u dagaalamayaan waxay kaloo u dagaalamayaan ilaahay agtiisa inay ka helaan kooda shahaado qaata inuu ka helo ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo wixii fara- wanaagga faraha badnaa ilaahay u ballan qaaday aakhiro ayaa loo dagaalamaya taas iraada alqitaaliya qof ku dagaalamaya Eh, mar kastana marna khasaare ma joogo haddii la dilo iyo hadduu wax dilo labadaba isagu marnaba maaragtay khasaare ma joogo ninka eh, gaalka ama gaal raacana iraada alqitaaliya ma hayo macnaa weedka dhulka weeye wuxuu u dagaalamaya waxaa weeye wax yaroo shilimo ayaama ku noolaada adduunka intuu joogo marka markay isku dhacdo xabaddu ay dhacdo ee arku arrintu inay ay maaragtay ku foorarto dhabarku jeedinaya wuu ka cararaya ila nolol buu doonaya nolosha markay cidhiidhi gasho wuu ka baxsanayaa meesha wax kale uu eegayaana ma leh shilimada uu rabay inuu noolaado oo ku noolaado ayaamaha soo socda ama mustaqbalka soo socda markuu arka naftiiba inay kasoo hormarto loogu yimi marka dhabarka ayuu jeedinayaa marka qiimaha aan qiimeynayna qiimaha alcaskariya waxaa weeyaan waa jab aada u weyn oo soo gaadhay gaalada iyo ragga ay soo dirsadeen ee cumalada ah ee murtadiinta ah xagga muslimiintana waa guul maaragtay la taaban karo oo insha allahu tacaala muslimiintu maaragtay u soo hoyatay ay ku farxayaan oo dad badan oo muslimiina ka farxinaysa weeyaan arrintu saasumaan ku qiiman karaa naaxiya caskari marka loo eego midda kale waxaa de walaaluhu maaragtay asbaab baa loo baahan yahay gaalada marka maaragtay dagaal ku jiro asbaab waa in la yimaado asbaabta maaragtay de waxaa ka mid a in la sugnaado waxaa ka mida ilaahay maaragtay la isu dhuldhigo oo la- dikriga la badiyo waxaa ka mid a ati- daaca la yimaado ilaahay la adeeco rasuulkiisa iyo amiirka dagaalka wadaba la adeeco wixii aan la iskhilaafin wixii maaragtay ku yimaad dhibka yimaadana dagaalka yimaadana lagu sabro isla weyne iyo maaragtay isqaadqaad iyo waxaana laga fogaado insha allah walaaluhu intaas bay la yimaadeen waxay kaloo insha allah walaaluhu la yimaadeen oo meesha galay oo goobahaas galay waxa loo yaqaano cunsur mufaajaca ama mubaaqata oo ah kediska cunsurka kediska marka saddex baa lagu qiimeeya waxaa laleeyahay kedisku saddex buu noqon karaa waxay yidhahdaan mubaaqata almakaaniya iyo mubaaqata maxaa la zamaniya iyo mubaaqata fi silaax oo taktiga qitaalka ah marka goorta la gelayo hadduusan adigu ku filanayn goor meel goorusan ku filanayn haddaad maaragtay geshid biidni illahi tacaala cunsurkaas guul weyn baa laga filaya inuu ka yimaado xarbigu siduu rasuulka noo sheegay waa khudca weeyaan gaalku meeluusan kaa filayn oo intaasoo dhufays baa kaa horreysa adigu el saliili baad maalan fadhidaa intaasoo xeraa kugu wareegsan laguma soo dhici karo isagoo isleh meeluusan ka filayn bay kaga imanaysaa wakti uusan filanayna waa lala helay maaragtay waa weerarka waa lagu qaaday labadaasba kulle cunsurba waxaan isleeyahay wallahu aclam door bay ka qaateen hasiimada ku dhacday nimanka kan muslimiintana guusha maaragtay u soo hoysa baan isleeyahay awalan waa qabla kulli shayin waxaway ilahay unbaa guusha bixiya ilahay baan guusha uga mahadinaynaa oo walaalaha gacantooda ku xaqiijiyey muslimiintuna ay ku farxeen intaa un baan ka odhan lahaa su-aashaas markaana waxaan siinayaa sheekh cali katiin mid ka mida dagaaladii ugu khasaaraha badnaay oo in ka badan soddon askari looga dilay dowladda wuxuu ka dhacay la foole oo u dhow caasimada soomaaliya ee muqdisho muxuu ku tusayaa weerarkaas bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cadwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin wman ihtadaa bihadyihi wastana bisunnatihi watabaca atharahu ila yowm iddiin wabacd alakh jazaaka allahu khayr baaraka allah fiik runtii waxa weeyaan dagaalkaa dhacay waa dagaal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu guushiisa iyo nasrigiisa addoommadiisa muminiinta uu siiyey waxweyn baana ka muuqanayay alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fadliga iyo galladaana iska leh huma raggii arwaaxdooda iyo naftooda iyo waxa waxalaaba khibrad hayeen ku bixiyeen ayagana jazaahum allahu khayran baan leenahay runtii cadowgu waxaa dareemaysaa meesha dagaalku u soo gaaray magaaladii caasimadda ayd muqdisho meel u muuqata ayaa askartoodii lagu leynayaa gaadiidkoodii lagu gubayaa gurmad aysan u samay karin xeryooyinkii ay ciidamada ku fogeeyeen taas marka waxay tusinaysaa runtii in laga guulaysta nimankaas oo khidadkii iyo qaarshihii ayagu ay dejiyeenna uu noqday waxaan waxba ka jirin waa makri iyo shirqool ay la damacsanayeen dadka muslimiinta laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala makrigooda wuu baabi'iyey wa makaruu makran wa makarnaa makran wahum laa yashcuruun fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim annaa damarnaahum ilaahay subxaanahu wa tacala waa damaariyey marka farmaajo maalmihii hore soo baxay waa kii habba tuuta gashanayo iswaalayey laba sanaan ku soo gebangebaynaynaa waxa qaababaacu ka dhacayay maanta waxay maraysaa meel muqdisho agteeda ah in ciidamadiisi iyo gurmad ah lagu baabi'iyo gaadiidkoodii looga gubo taasi marka waxay ku tusinaysaa meel ay amni ku haystaan iyo meel ay mari karaan iyo waddo ay si nabada ku mari karaan midna ayaysan jirin oo meel kasta ay ku go'doonsan yihiin oo aysan isku gurman karin oo xeryaha isku muuqdaan la isku aadi karin marka waxay tusinaysaa wixii gaaladu ay wadeen iyo makrigoodii shirqoolkoodii allah subxaanahu wa tacaala bieydi lmujaahidiin uu ku fashiliyey oo maanta ay fashil taagan yihiinoo dhaqaaq kastoo ay sameeyaanba ay ku khasaarayaan marka taasi waa ilaahay fadligii jalla jalaalu marka meeshaa wixii ka dhacay iyo raggii meeshaa looga laayay gaalada iyo murtadiinta wuxuu tusinayaa un dacfigooda iyo tabardarradooda iyo siday u liitaan iyo maanta siday maaragtay meel adag xaaladda uga marayso waataa askartoodii booyaya kii dhaawacmay meel baa looga tegaya waa la tuurayaa wax niyada ma hayaan dagaalka si maaragtay qasab ah ayaa lagu soo gelinayaa kooxdii la soo gelinaya waa la xasuuqayaa taana ilaahay faldigi wey jalla jalaaluh ciidankaasi la foole lagu laayay waxay gurmud u ahaayeen ceelsaliini si ay u soo aasaan meydadka askarta dowladda halkaa looga laayay su-aashu waxay tahay ciidanka ceelsaliini waxaa u dhowaayay ciidamada ugandha oo dega lambar lixdan maxay dowladdu kuwaas amar ugu sii weysay inay u gurmadaan ciidamadaasi su-aashaas waxaan weydiinayaa sheekh cabdulilaah bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin wala alih wasaxbi ajmaciin saad u sheegtay waxaa weeyaan ciidamada tan lagu helay la foole waxay ahayd ciidamo xamar laga soo diray nimanka halkaasaa lagu helay intayn xamar ba ayn wax badan soo dhaafin waxaana ka mudnaa oo ay ahayd inay u gurmadaan nimanka ceelsaliini jooga kuwa ugandhiiska ee fadhiya lamber lixdan oo aada ugu dhow ayay ahayd inay usoo gurmadaan haddii cidi gurmanayso markaasaan ognahay nimankan nukaandhiiska ah nimankan dowlad ku sheegay xamar ka dhisan amar kama qaataan oo cid ku amri karta o odhan karta gurmada ciidanka iyaga baa celsan in lagu helay ma jirto oo soomaaliya amar ka qaadanaya horta taas ma jirto tan labaadna iyagii baa cabsinaya cabsanayo oo iyaga laftooda markaa waxaa ku socotay duqayn baaba ku socotay saan wararka qaar ku maqlay iyaga laftooda xeryahooda markaa duqayn baa ku socotay iyagaaba waxayba ay maratay gacanku gabad ahaa oo ka baqayay xeryahooda loogu soo daato taasna waa mid kale midda kale ninka ugandhiiska ee soomaaliya maanta jooga ama xeryaha ku xeraysan hadafkiisu isagu maaha suu meesha u yimi waxa weye inuu shirmadaa ka qaato kambaala ayuu gurya kaga dhisto iyo magaalooyinka lamid a soomaaliya maaragtay khayraadka yare maarata waxay xoogaga laga helo maaragtay ilaha dhaqaalaha soomaaliyeed uu halkaa maaragtay ku jirto jeebkiisa geliyo waxa maaragtay inuu danqanaya soomaaliga in la dilaya carrabtuurka ama u gurmanaya ama maaragtay ka danqanaya haddii hortiisa lagu dhammaynayo maaha kuwan oo kasoo gurmaday maxaa la yidhahdaa xamar gurmada gurmadku ma sheegi karro waayo gurmadku waxaa loo baahan yahay inta dagaalku socday wax la badbaadin karo in lasoo gurmado meel lagu kala tegey oo nimankoodii mar hore xeryihii la galay maarata laga qaatay laga qanimaystay wixii yaalay oo ciidankoodii ay dhabarka jeediyo xeradii afaaruujiyeen bay kasoo baxeen xamar marka iyagu hadafka waad u sheegtay waxay ahaayeen bal meydadkii iyo ceebtii meesha ka dhacday aad qariseen aad meydadkii hala aaso ayay ahayd hadafku ciidan hala badbaadiyo maba ahayn waxaynu kaloo warka ku haynaa markii ay nimanka hawshaa loogu talagalay inay wax soo aasaan oo ceebta soo qariyaan markii la foola lagu helay inay dowladdu u baryootan tagtay kuwa dowlad ku sheegay ay ka baryootameen oo niman lamber konton fadhiya oo mooryaana ay ku yidhaahdeen niman yahow meesha aada oo noo soo aasa meydadka oo lagu gorgortamay arrintaas lacag ka badan laba kun oo dollar lagaga qaatay halgooda si loo aaso marka waxaa meesha kaaga muuqanaysaa kuwan ugandhiiska iyagu wasaan kuu sheegay maaha niman maaragtay u jooga meesha inay badbaadiyaan ciidan soomaaliyeed ama maleeshiyaad soomaaliyed badbaadiyaan waa niman shilinkooda ilaashada ilaashada naftooda isagoo nabad qaba jeebe kun u buuxaan buu rabaa inuu meeshu kasoo duulay ku noqdo soomaalidana maaragtay waxaa maaragtay horey loogu sheekeeyey nimankan idin difaacaya oo maaragtay idin badbaadinaya oo niman shabaab la yidhaahdo oo maaragtay qawaaniintii caalamka iyo ka hor yimi iyo wixii gaaladu wada tabaa jiray nimankaasaad soo baabi'inaysaan marka markay xanuunsadeen oo goobo badan ay ku jameen sidii maaragtay meesha loo yaqaano janaale iyo marka gaalo meelo badan xeryo badan ku jameen sidii caalcadde iyo leego iyo kulbiyo iyo kuwii lamid ahaa marka waxay noqday intii ka dambaysay gacanku kabad bay ahaayeen go-aankay qaateen baa wuxuu yahay xeryaheenna aan dhufaysada adkaysanno halka aan shilimada maaragtay iska urursanno oo maaragtay jeebka ku guranno maalintii waqtigu noo dhammaadan aan iska laabanno kuwan soomaaliduna iyagu waxaa weeye waa carratuurkaas waxu naxayo waa looma ooyaan marka wax soo gurmadanaya gaadhisna usoo gurman maayo cid kalena usoo gurman mayso waa hagaag waxaan siinayaa sheekh cali katiin maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray hadallo ay madaxda dowladdu ku xayeysiinayeen ciidamadooda sida warkii farmaajo ee ku jiray warbixinta maxay kula tahay in ciidamadu ku sifaysnaa waayaan ammaanta la huwiyey bismi illah sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed bacd runtii farmaajo iyo maareeye iyo kuwa lamidka ah ee ridada u hadla waxa ay ku tilmaameen ciidankooda oo ay ku ammaaneen oo ku buunbuuniyeen waa hadal been ah oo waxba aysan ka jirin waana wax waaqici diidaya maanta ciidan dhisan oo caratuur u ah gaalada oo wax haba yaraatay ama geesinimo lagu tilmaami karo ama ciidannimo lagu tilmaami karo ama dhaqan lagu tilmaami karo midna ma ah oo dad iska cadaqaatayaala daroogada cuna qashin u badan mooryaantii wax waddanka qarribtay u badan wax iska dullaysan ah wax gaaladu ay soo sii dullaysay ah aada u xun marka wax geesinimo ah iyo waxa manhaj ay ku dagaalamaan ama caqiidaa ama wadaninimo ah ama mabaadi' kale oo la higsadaa midna ma jirto waa nima waxa weeyaa wixii markaa calaqaho la siina iska cuna daroogadana iska ruuga gabdhaha meelaha ku fara xumeeya wax kaloo hadaf oo maanta ay u dagaalamaan ama ay xaqiijinayaanna uusan jirin aslanba taa waxaa ku tusinayaa haddee dadda jiro ay yihiin oo geesinimo haya yacni hal xero inta lagu soo wara isdifaaceenna ma jirto fakta koowaadba way kala cararayaan nin kasta wuxuu isleeyahy balad barya sii calaqa sii cuntiida ka faka meeshan yaan lagugu qabanin ama lagugu dilin ama maaragtay khatarkaada aa ku gelin wey marka xero ay difaacdeenna ma jirto waxa guulahay soo heyeenna ma jirto mana soo hayin doonaan inshaa allahu tacaalaa wadad iska caada qaatayaalaho damiir iyo diin iyo dalnim intaba ka tegey oo wax ay dhowrayaan aysan jirin oo isbaarooyinkaas isaga nool oo hadafkoodu uu yahay maxaad cuntaa maxaad cabtaa daroogo xaggee maarta subxii ka heshaa dad u fakaraya weeyaan xilligada la weeraray inta badan waba iska hurdaanba oo iska yaallaan marka geesinimadaas haddee waxyaalaha oo fashilka weyn ah oo dadka muslimiinta dhan wada daawadeen waxa weeyaan isagii oo qaylinaya dhahay geestayaal ma samajeestayaala wey haddana ayagoo sii caaraya oo cagta wax ka dayayo la daba socdo ayaa maqal iyo muuqaal lagu soo saaray wey marka waxaas marka waxa maxishooda wey maalin kasta inuu yidhaha waa geesiyaal hortiisana lagu barxa caanihii oo la tuso wixii jiro waaqic ahay oo la taaban karo oon la inkiri karin yacni waa qofaan damiir lahaynoo nin baa hadda kahor wuxuu yidhi ninkaa arkaysaane farmaajo waa qalbi carruur buy yacni wuxuu kala garanayaa malaha nin meel u socday mid wax fahmaya midna ma ahan marka waa niman beenta iyo barobagandada iyo dadka caqliga yar bay iska sirayaan maalin kasta been bay u sheegayaan waxoodu marka inay hadda iska soo dhammaadeenoo cid wax ka dhagaysataba mar dambe ay waayaan taasaa muuqanaysa jazaaka allah khayr dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa abdiiradda jimcaha oo aan ku falanqaynayno weeraradii waaweynaa ee doraad ka kala dhacay qoryooley ceelsaliini iyo lafoole markaana waxaan siinayaa qaar ka mida dadka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose iyo aragtidooda ku aadan weeraradaas magacayda waa maxmed deeq waan ku faraxsan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarada shabeella hoose ay ka fulisay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay walaal waa ku dhowahay mikroofanka idaacadda alfurqaan marka magacay waxa waaye cabdulaahi xuseen jaamac dhammaantiina dadka ku dhaqan deegaanka jannaale dhammaantiina ku faraxnay aniga marka markay mujaahidiin inay weerareen markaan maqlay kadib waxaa marka farxad ayaa la joogi weyn raashin hadda waa cuni waaye ayaantaanoo dhan marka quluubteenu way shaafinaayeen anaga markaan maqalnay marka inay ciidamada mujaahidiinta ay meel ay galeen ay gaalo ay ku dileen walaahi quluubteena aad iyo aad iyo aad kor u kacday waxa aan dareen markasta aan dareena inaan rag aan leenahay mujaahidiin waxaan leenahay marka sidaas ay u beegsanayaan oo jidid kasta u fariisanayaan inay sii law jibaaraan jihaadkan aadaa ma joogaayo gaalo intay guryahii igu imaan lahaayeen jihaadkan aadaa sidii ay ka dhacday qoryooley inaan macrakooyinkaas oo kale inay qayb galaan aan rabaan biidni illah magaceyda idriis ibraahim sheekh cabdi maaan maasha allah horta walaayada waa ragga shabaabtan mujaahidiinta ee ilaahay ajar hasiye si aad iyo aada ugu faraxsan yahay waa iska xaaladda fursadan u waay inuu meesha tago waxaad damacda yani inta ay xarakada joogeen inaa meesha aad tagto oo hooyadaada aad la kulanto fursadan u waay mafahanti marka waa ilaahayn ajar hasiye walaalahan ee meesha aad qabteen ilaahay ajar hasiye walaalaha labadan bir xaalka ee mujaahidiinta si toosa u gashay gaalada ilaahay hanaga qabtee ilaahayna ha dhammaaye marka walaalow macaan waa aad iyo aad baa ugu faraxsan yahay dagaalkan guul ilaahay naga sii cudowgan ilaahay naga jabi wadankan ilaahay naga bixi raayadana ilaahay kor ka dhiga maxamed ibraahim cusmaan aragtidayda maanta waxaan ugu arkaa walaalaha maanta muslimiinta aad iyo aad inaan faraxsano insha allah cadowa ilaahay waajibiyey ee munaafiqiinta waxaan ree aan dhehina murtadiinta waxaan baaqayna inaa ilaahay kitaabkiisa u qabsada ku tooba keena intii nila gaaran walaalaha mujaahidka intii nila gaaran ilaahay ka cabsada war ku toob keena magacaygu waa aways abuukar maxamed ku sugan wilaayada islaamiga ee gaar ahaan gobolka shabeellada hoose horta weeraradii dhacay falilaahi alxamdu ilaahay ayaa ku mahadsan waa ilaahay ayaan ugu mahad celinaynaa waayo waan ku faraxsannahay maadaama aan nahay dad muslimiin la isku soo baheestay la doonaayo dhulkooda diintooda dadnimadooda la burburiyo lanoo celiyo gumaysigii talyaaniga iyo ingiriiska marka horta ilaahay ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan leeyahay kun mar iyo ka badan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar falilaahi alxamdu waalminna waxa weeyaan markaan ii sheeg adiga een isdul taago weeraradii dhacay waxay ahaayeen weeraro aad iyo aad looga diirsaday dadka muslimiinta aan ay aad ugu farxeen oo anigaba hadda maanta farxaddeeda aan la soo koobi karin weeraradaasoo lagu baabi'iyey ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo mar weliba dadka muslimiinta jidka ku dhibaateynayo waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allihii subxaanahu wa tacaala raggaas haliyeyada ahaa waa fujiyey khaswadaas barakeysneed ee sharafta leh ee ay ku qaadeen xerada ceel saliini deegaanka qoryooley kamiin ka dhacay waddada dheer xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran waad ka farxiseen muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala saaad noogu farxiseen ha idinkaga farxiyo ha idin waafajiyo iisheeg jannada firdowsa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan gaalada sali murtadiin waxaan leeyahay iyagana fariin baaqaan u diraa waxaan leeyahay dagaalkan kiini ma ahan waa kan kii aad ku baabi'i laheedeen ma ahan halkan waxaa joogo mujaahidiin kuwaasoo har iyo habeen u taagan ummadda muslimiinta inay difaacaan cirdigooda iyo sharaftooda u dagaalamaya diin magacaygu waa maxamed cabdiqaadir cismaan oo ku magaca dheer saamid yare sida aragtidayda oo ceelsaliin lagu qaaday weerarka aad iyo aad iyo aad iyo aan qalbigeena macnaha ugu qawoobay dadka muslimiinta oo dhan ilaaha ka shaafiyey alxamdulilah ilaah ku maadsan nimankaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay inay cadow yihiin anagana cadowgay nagu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa ay cadow ku yihiin alxamdulilah ilaah ku mahadsan wallaahi horta cid walbo wax garato way og tahay ninka doqonka ahna waxaa la leeyahay usha horta dhinaciisaa lagu dhuftaa tan labaadna dushiisay ku dhacdaa guddoomiye ku-xigeenkana hadda hadalkiisaaba loogu jeedaybo inuu macnaha u dhahay magaciisa anaga haddaana laga soo laba kun iyo toban iyo shanta macnaha dowlad nagu dambaysay uu dhahay de igani way maqlaayeen waana la ogyahay nimankii u ahaayo godoomiye suu ugu bahdilayay ay u jeedaan meesha inay macnaha aysan waxba oolin waxaan dhihi lahay dadka caqligooda iyo doqonnimadooda haddii ay walba aysan u dagaalamaynin macnaha diin aysan rabin inay u dagaalamaan oo walaalooda mujaahidiinta aysan macnaha imaan ha iska dhigaano qoryaha ama dhul ahaan hadday u dagaalamaan dhulna ma haayaan dalna ma haayaan nimankii iika ka sarreyn saasay wacabaadoyiin waa dad oo macnaha oo aqligoodba oo qaad ku soo aruuri waxaan dhihi lahay aan uu sheegi lahay dadkii meesha ku sugan bulshada soomaaliyeed khaasatan gobolka shabeellaha hoose ummadda ku nool nin walbabanyo ushiisii iyo garweyntiisa ha qaato dadkaas inta yaroo dhiman ayagaa madaxdooda saas u cawaadoyse hala dhammaystiro walaalaha la garab istaago aan dhihi lahay dabada ha loo qabto insha allah anoo magacay cumar jiidin lahaaye weeraran oo kala duwan oo mujaahidiinta soo qaaday falilaahi alxamdu ilaahi subxaanahu wa tacaala inkamaxa talinaan kadib macnaa mujaahidiinta maaywa goob badan baamshalab iyo awxoraad weerar badan ka geysteen ilaahay yaa fadli shay waaye marka meel badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku guulsiiyey sida el saliimo sida macnaha wadada macnaha oo kuwii oo soo baxayeenoo oo wadada loo galay ilaahay subxaanahu wa tacaala fadli shay waaye waxaasoo dhan meesha laka leeyey insha allah biidnaahi baari marka waxii tan raacdan ku dhiiday oryoley n wax badan baa insha allah biidnaahi baari macnaa agta la mariyey kadibna insha allah waxii kala dhimana ilaahay subxaana wa tacaala makaashadaane in macnaa cagta lasii mariyo waxii kala sii dhiman ilaahay subxaana wa tacaala waa dhimaystiri doonyo cadowkan dalka iyo diinta kusoo duulay afar iyo labaatan saa macnaa shacabka iyo macnaa muslimiinta oo gumaaday biidnaahi baari macnaa muslimiintan maainku wasaay iyo dardeer siiyeeye insha allah inaa cagta u furaan dhegah u raarayaan wakhti kasto ilaahay subxaana wa tacaala in ku hiranaadaan ilaahay subxaana wa tacaala may ku baryaane gaalkan macnaa oo kusoo duulay wadankan xaq iyo baadana simbar macnaa xaq ilay macnaa korosmare baadana macnaa simbar macnaa waa dhulkila yaala inta aynu ku dhaafno dhegaystayaasha iyo aragtidooda waxaana dib ugu soo laabanaynaa istuudiyaha iyo martida barnaamijka sheekh cabdililaah marka aad eegto dagaalada lagu qaado dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye waxaad moodaa inuu khasaaruhu ku badan yahay askarta dowladda maxaa u sabab ah bay kula tahay waxaa sababta keenaysa in iyagu khasaaruhu ku bato oo nimankan maaragtay calal uusta oo khasaaruhu ku bato dhimashadooda bato dhaawacooda u bato cararkooda iyo shabkooda u bato waxaa keenaya saan hore u sheegnay nimankan oo gaalada dalka kusoo duulay markay dhowr waqaca ku dhaceen oo ay xanuun badan arkeen ways adkeeyeen dhufaysaday adkaysteen waxay yidhaahdeen iyagu waxaa ka go-an inayan wax weerar dambe iyo dhaqdhaqaaq dambe ayna samayn alkooda isku difaacaan inta laga kaxaysanayo oo dalalkii soo dirsada ay qaadanayaan marka waxay noqotay waxaa beenta laisugu sheekeeya waxay tahay soomaaliya waxaan u dhisanaa ciidan maxaliya ama ciidan wadaniya oo difaaca anagu waan maalgaadhsiinaynaa iyagaa dalkooda difaacan doona tajrubadaasay ku jiraan markaasaan sheegays waxa yihin caratuur caratuurku waxa weye de waxa lagu gabanaya dug waxbadda kaa celinay iyagii baa marka caratuurkii ah marka iyagii ayaa waxay noqdeen ra'sul xirba ama wixii la iska xijinaya dagaalka iyo dabka soo dhacaya sidaasay iyagu u dhimanayaan iyaga maarata xataa dhufaysada ay ku jiraan iyo iyo saldhigyadu sida isku nooc ma nimanna waa niman dhufaysay adag galay oo maaragtay aada isu ilaaliyeen nimanna waa niman formaha hore la taagay oo inta xoogaa meelo loo ooday leedi xeryaad leedihiin meelo iska furan oo iska banaan oo maaragtay nimankan gaalada isku difaacaya baa la geeyey dhaqdhaqaaqana iyaga u badan inay marmar luga wadooyinka iyo isku dayaan inay maraan sidaasaa khasaaruhu ugu badanayaa iyagu waxa weeye waa waa laiska soo horreysiiyey waxa weeye minabaar bay noqdeen minabaar lagu eegayo bal maaragtay hal dhaqaaqa idinku sameeya idinku bal halkan eega saasay ku dhammaadeen khasaaruhu saasuu ugu badan yahay nimankan waa gaaladu niman isilaalinayo oo maaragtay nafta aada u ilaashanaya nimankanna nafta iyaguba way jecel yihiin laakiin waxaa madax maray xoogaaga daroogada ah qofku markuu daroogaysan yahay yani ma fakero caqligiisa si wacan uma shaqaynayo marka berri qaadkuu heli lahaa iyo xoogaa bisha u qaadan lahaa ayuu dagaalamayaa uu qaadka ku cuni lahaa ama dooragada ku cuni lahaa sidaasoo isagu maaragtay u sahlantay xabaddu in isaga ay ku horeyso oo khasaarihiisu u bato oo isaga maaragtay uu noqdo nimankan kale u noqdo caratuur ama u noqdo maaragtay ra'sul xirba ama waxay iskaga gudbayeen naartan ku iyo dabkan kusoo furan ee ku soconaya saas iyaga khasaaru ugu badan yahay wallahu aclam waa hagaag halkaa maxaad raacinaysaa sheekh calikatiin بسم الله صلى الله وسلم على محمد بعد runtii waxa weeyaan nimankan khasaraha ugu badan waxyaalaha waxaan isleenaha haddii asbaab ahaan keenaya waxaa ka mid a waa niman iska xash ah inta badanna moraal fiican iyo nidaam ay ku ay u higsadaanna ma hayaan diin ay u dagaalamayaan ma laha dal ayay aaminsan yihiin uu xor yahay u difaacayaan ma laha ila waddankii nimankii madaxdaaba etoobiya ku wareejiyay iyaga u ahaa kuwii madaxda u ahaa baa sheegay maalin kasta etoobiya inay ku wareejiyeen marka maxay difaacayaanba wax ay difaacdaan oo mabaadii ah ama u dhowran ma jiro taasa marka waxay keenaysaa maalin kasta inay meel iska soo dhoobtaan dabka lagu shubo halka ay ku baaba'aan oo khasaarahoodu uu sidaa ku bata waxaan soo gaarnay gebagabada barnaamijka sheekh cabdililaah halkeebuu ku dambayn karaa mustaqbalka ciidamada dowladda federaalka
allahu aclam nimanka masiirkoodu yani insha allah waa iska cadyahay aakhirana way seegayaan horta aakhirayga wax ku dambeynayaan iyaga hadday sidaa ku dhintaan ay ka toobadkeenuna khadkan ay ku joogaan ay kasoo noqon iyo manhajkan ay ku socdaan haddaynan ka soo laaban iyaga masiirkoodu waxa weeye ilanaar adduunkana waa jab oo muxaqaqa oo aan maaragtay oo la hubo weeyaan oo nin de waxa weeye de ilaahay la dagaalamaya nimankan ilaahay iyo maaragtay iyo iyo mu'miniinta ayay dagaal iyo xarbi u qaadeen ilaahayna wuxuu isagoo inoo sheegay wa ina jundana lahum alghaalibuun inuu sandigiisu iyo ciidamadiisu ay guulaysan doonaan taasna waa ballanqaad muslimiintu ay aaminsan yihiin marka nimankan adduunkana waxaa weeye jab iyo halaag iyo khasaare iyo guuldaro iyo inayan hadafka u dagaalamayaan ee waxay rabaan inaan gaadhayn aakhirana koodaan toobadkeenina sidaa ku dhinta waxaa weeye jahannam ayaa lagu ururinayaa yuxsharuuna ilaa jahannam baa lagu ururinayaa nimankaas marka mustaqbalkoodu waa mustaqbal madow waxa ay qaran u yihiin iyo waxaan qaranka la sheegay iyo dalay xoreynayaan iyo dalay difaacayaan midna ma jiro mid walba maalinta xabadda unbu sugaya maalintay ku dhacdo mustaqbalkaa madow oo xagga adduunyada ah meela u socdaanba ma yaqaanaan de waxaa la yaqaana military waxaa lagu yaqaana inuu dalka xuduudiisa difaaco dal kasta ciidan buu leeyahy military ah ciidanka waxaa loo sameeyaa inuu had cadowga khaarijiga oo dalka ka difaaco oo xuduudaha lagu yaqaanaa inuu joogo oo hawada ilaaliyo badda ilaaliyo nimankanu maanta meesha ilaalinayaan maba garan anagu dadkii dalka u dhashay ee muminiinta ahaa ee muslimiinta ahaa ee dalkooda iyagu maarata u danqanayay ee diintooda difaacanayay bay leeyihiin dalkii baan ka xoreynayna waa hadaf aan hore loo arag aada u liito oo meel u socda aan la garanayn hadafkaasuna insha allah ma xaqiiqi doono ma suurageli doono oo muslimiintu iyagaa insha allah gacanta sare yeelan doona nimanka markaa adduunkana waa guuldaro iyo jab ayaan kasoo waaqsan aakhirana waa meeshii xumayd ay aadayaan naar ayaa ilaahay ku guraya hadkoodii aan toobadkeenin ee sidaa ku baxa isla su-aashaas sheekh calikatiin muxuu kula muuqdaa masiirka ciidamada dowladda federaalka bismi illah runtii mustaqbalkooda haddee sheekha jazaahu allahu khayran ka sheekeeyey wax u muuqanaysaa waa mid la wada arkayo yacni nimankan diinta la dagaalamaya ee yacni waxa weeye shareecada ilaahay laga hirgelin la'yahay ayagu uma horeeyaan aawa kuwii ka horreeyey faactabiruu yaa ul absaar in la fiirshaa loo baahan yahay aawa sagaalkii nin ee muqdisho waxaa ka soo baxay ninkiiba intaasoo boqolaal oo tighnikaabuu haystay intaasoo ciidanuu haystay xaggee u dambaystay diinta ilaahay maalinkay cilaamiya in la dagaashan yihiin baa ummadda ilaahay ku kiciyey eber baa laga dhigay maanta meel iskuma sheegaan waxaa ka dambeeyey cabdullaahi yuusuf oo ciidamo fara badan etoobiya usoo tababartay kuwa koobi amxara loo baxshay kuwa nuuc kale loo baxshay intaasoo nuuca lasoo tababaray waddan aan lagu soo tababarin ma laha intaasoo nuuc baa laysku keenayay dhaqaale malaayiinha lagu bixiyey faransiiska lagu soo tababaray maraykanka lagu soo tababaray etoobiya habeeshiga xadis walaa xaraj xaguu ku dambeeya cabdullahi yuusuf ciidankiisii khalaas meel iskuma sheegaan wahaakadaa sunnatuhum waa sidaas inay baaba'aan oo inxilaalaan oo ayaan marka isbuurbuuraan baadilku haddana ay kala fashilmaan maanta waxay marka joogtaa turkiya soo tababaray kanaa soo tababaray koobi xagga maraykan haddana yimid koobi koobi sidii loo wado sidaasay ku dhammaanayaan marka iyagoo waxay xaqiijiyeenna la arag oo dulaysan ayay baaba'ayaan wax baktiya wax carara wax maaragta naafooba wax meelaha ku silcoo booya sidii habeenood mid booyaya oo kale oo meelaha iska qayliya yacni mustaqbalkood haddana waa muuqdaa waa midka kasii ka dambeyn waa kasii daran yahay sidaas ayala tahay wabillahi towfiiq dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii diiradda jimcaha oo toddobaadkan aynu ku falanqaynay weeraradii waaweynaa ee doraadka kala dhacay ceelsaliini qoryooley iyo lafoole oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose waxa ay nagala qayb galay sheekh cabdul ilaah iyo sheekh calikatiin iyo dhegaystayaasha oo aragtidooda ka soo dhiibtay tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري ريود أنت يا أحلى نشيد وزهري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شردته المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون